إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku dhegaysa doontaanna waxaa ka mid ah qaraxyo khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada shisheeye ee burundi ayaa ka dhacay gobolka shabeellaha hoose ciidamada dowladda federaalk ayaa xalay magaalada muqdisho ku dilay dhakhtar caan ah xilligu ku sugnaa xaafadda suuqbacaad ganacsatada soomaalida ee ku dhaqan magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa sheegay inuu saameyn ku yeeshay bandow ay soo rogtay dowladda kenya bulshada ku dhaqan deegaanada uu ka arrimiya maamulka puntland ayaa cadaadiska lagu sii kordhiyey iyadoona uu saaran yahay bandow uu soo rogay maamulka oo lafihiisa u cabsanaya odayaal ku sugan magaalada hargeysa ayaa milatariga maamulkaas ku eedeeyey inay dhulboob ku hayaan ku dhowaad laba kun oo ruux ayaa maalin qura korona ugu dhimatay dalka maraykanka warkeena waxaa qayb ka noqon doonta xubinta ganacsiga u diyaargarooba isagoo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
warkiyo fidsan qaraxyo khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada shisheeye ee burundi ayaa ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe orarka naga soo gaaraya gobolka shabeellaha dhexe ayaa ku waramaya in qaraxyo waaweyn lala egtay kolonyo ka tirsan ciidamada burundi oo ku socdaalayay qeybo ka mida gobolka kolonyadan ciidamada ah ayaa waxa ay marayeen deegaanka gololey oo dhacaduleedka magaalada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe waxaana lala bartilmaameedsaday laba qaraxyo waaweyn kuwaas oo jugtooda laga maqlay goobo ka fog halka ay ka dhaceen warar hordhac ah oo aan ka heleyno qaraxyadan ayaa waxa ay sheegayaan in uu jiro khasaare dhimashihii dhaawac oo la gaarsiiyey ciidamada burundi ee qaraxyada lala beegsaday halka sidoo kale ay jiraan gawaari dagaal oo waxyeelo soo gaartay kolonyadan burundiyeeska ayaa waxaa la sheegay inay kasoo baxeen magaalada jowhar wuxuuna safarkooda kusii jeedayay magaalada balcad ee intaa udhexaysa deegaano ku yaala ayaana lagu haleelay gawaarida la beegsaday waxaa ka mid a sida ilo xog ogaala ay sheegeen gaari taw ah kaasoo qaraxa uu haleelay halka sidoo kale qaraxa kale oo haleelay ciidamo la weynayey ciidamada shisheeyaha ee dalka kusoo duulay waxa ay qaati ka taagan yihiin inay si nabad ah ku isticmaalaan wadooyinka xiriiriya deegaanada iyo degmooyinka ay ka joogaan gobolada soomaaliya waxaana mar kasta ciidamada mujaahidiinta ay la beegsadaan weerar toos ah iyo qaraxyo xooggan saraakiisha ciidamada shisheeyaha ayaa horey uga cawday isu socodka waxaana ay sheegeen inay adag tahay in gurmad ay isgaarsiiyaan ciidamadooda ku kala sugan deegaanada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sii labalaabtay weerarada iyo howlgallada ay ku beegsanayso shisheeyaha iyo dowladda federaalka waxaana muuqanaysa in shisheeyuhu ay si toos ah ugu jabeen dagaalka ay kaga jiraan soomaaliya ciidamada dowladda federaalk ayaa magaalada muqdisho xalay ku dilay dhakhtar caan ahaa xili uu ku sugnaa xaafadda suuqbacaad habeennimadii xalay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo u abaabulnaa habbeeleed ayaa waxay toogasho ka geysteen xaafadda suuqbacaad iyagoona halkaas ku dilay dhakhtar caanka ahaa degmada uu dilka ka dhacay dhakhtarka la dilay ayaa waxaa lagu magacaaba doctor xasan xaayow wuxuuna ahaa dhakhtar ka howlgala cisbitaal ku yaala degmada yaaqshiid wuxuuna si gaara u daweyn jiray haweenka iyo carruurta askari ka tirsanaa milatariga dowladda ayaana dilkiisa ka dambeeyey wuxuuna u baxsaday xaafadda afarta jirdiino sida ay kusoo waramayaan goobjoogayaal ka agdhowa magaalada muqdisho waxaa marar badan ka dhacay dilal bareer ah oo ay geysanayaan ciidamada dowladda federaalka ilaa iyo haddana ma jirto cid wax iska weydiisa dilalka ay u geysanayaan dadka rayidka ah ganacsatada soomaalida ku dhaqan magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa sheegay inuu saameyn ku yeeshay bandow ay soo rogtay dowladda kenya cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa faahfaahinaya iyadoo magaalada nairobi ee caasimadda waddanka kenya ay ka mid tahay meelaha bandowga ay ku soo rogtay dowladda dalkaasi ka gadaal marka uu dilaacay cudurka coronavirus ayaa arrintaasi waxa ay saameyn ku yeelatay dadka soomaaliyeed ee ku ganacsada gudaha magaalada nairobi gaar ahaana xaafadda islii waxay sheegayaan in xilliyada habeenkii ah ay ganacsi jireen laakiinse kow iyo toban saac amase shanta galabnimo albaabada la isugu dhufanayo xarumaha ay iyagu ka shaqeeyaan ciidamo ka tirsan dowladda kenya ayaa lagu soo daadinayaa magaalada waxaana jirdilayaan cidda ay arkaan iyadoo goobteeda ganacsigu ay furan tahay intaasna waxaa dheer inayba suuragal tahay in xabsiga loo dhaadhiciyo
saamaynta noo geystan waxaa ka mid ah wakhtigaa shaqaysanaynin oo wakhti ka duwan maadaama hal sac diligaara la xaroodo la ka horaa la xaroodo waayo midigala ganacsigiina hoosu noogu dhacay kastan fiicanna mau jiro suuqana sidoo hore ma hoosu hoslacaa maaday dhaqaalaha hoosu dhacay adduunku dhan waana ka leexmaa laakiin wakhtigii annaga marka hore toban saac ilaa iyo saddex saacinimo laba saacinimo is gaarayna laakiin hadda waxaa waaye labi toban saaca dildigo waxaa waaye toban saac dildiga labi tobankii waa cararana maxaa shaqaysana marka waa one hour hanuun aad u badan buu nagu yeeshay waayo wakhti fiican baan anagu dhigan jirnay ilaa sagaalka iyo barkaan dhiganaynay haddana waxaan dhiganaynaa sagaalkii sagaalka haddaan dhigannana kow iyo tobanka waan ka tegaynaa iyo barka marka ayadoon dadkiina aysan soo bixin oo sidii la rabay soo bixin oo iyadoo dadkii wixii waxayse ay waxooda dib u dhigteen ay waxyaalo ka cabsoonayaan ayadoon beecba noo kala jirin marka saamayn aad u fara badan buu nagu yeesho suuqu baa nagu xumaaday
bicshirana hoos hoosu sii dhacday bicshiro fiican sii jirto si hadda u bilowday badonka suuquleyda dadka barabaraha soo dhita galabtii saamayn weyn ayuu nagu yeeshay maxaa yeelay annagu waxaan soo dhigan jirnay toban saac baa la soo dhigaa koob iyo toban saacna waa xirnaa marka dadkan suuqleyda dhib weyn ayuu ku hayaa hoosu dhac weyn ayaa ku yimid dadkii gobollada ka imaan jireen ma imaadaan dadka magaalada dhexdeeda naga adeegan jiray cabsi baa ku jirta oo qof walba wuxuu leeyahay wixii alaab ma gadan karo oo waa cabsanaya oo guryaha lagama soo bixi karo marka saasay tahay saamayn weyn ayuu nagu yeeshay laakiinse alxamdulilah dadkao dhan baa dhibaata iska jirta waddanka waxaa ka dhacay xarunkan coronavirus la leeyahay ganacsatada xaafadda islii oo soomaalidu ay ku badan tahay ayaa waxa ay sheegayaan in hoosudhac uu ku yimiday dhaqaalahooda tan iyo markii bandowga la soo rogay waddanka kenya waxaa laga diiwaangeliyey kiisas badan oo cudurka koronaha la xiriira waxaana xusid mudan in gobollada qaarkood bandow saa'ida lagu soo rogay islamarkaasina cid tegi karta laga arko gaadiidka raashinka wada iyo kooxaha loogu yeero gurmadka caafimaadka inkastoo magaalada nairobi maalmihii hore culays weyn la saaray haddana waxaad moodaa in yaro la khafiifiyey in kasta oo weli dhibaatooyin la sheeganayo bulshada ku dhaqan deegaanada uu ka arrimiyo maamulka puntland ayaa cadaadiska lagu sii kordhiyay iyadoo uu saaran yahay banda uu soo rogay maamulkaas kaas oo lafihiisa u cabsanaya maxamed cali aadan ayaa warkan inoo soo jeedinaya dadka ku dhaqan magaalada boosaaso oo ka mid ah meelaha bandowga uu ku soo rogay maamulka puntland ayaa weli hadal haya tillaabadan iyo dhibaatada ka dhalatay maadaama ay saamaysay ganacsigii iyo isku socodkii shacabku ma oga cid ay dakana ka galeen oo weerar ku ah sidaasi oo ay tahay ayaa cidda bandowga lagu soo rogay culayska ku hayay guddoomiyaha gobolka bari ayaa mar kale ku celceliyey in awaamiirtii ay soo saareen ay sideedii tahay qasabna ay tahay in la dhaqangeliyo in awaamirtii ka soo baxday dowladda ee ka koobnayd labiyo tobanka qodob ay yihiin sidoodii aan wax isbedela ku dhicin waa qodobka koowaad dadku lixda maqlin oo haddii la gaaro waa inaan qofna dariiqa loogu iman awaamirta dowladda waa in siday ahayd loo fuliyaa waxaa kaloo ka mid a basaska iyo gaadiidka dadka qaada iyagana waa sidooda wax iska beddelay ma jiraan nabadoon cabdulaahi kufridiid oo ka soo jeeda deegaanada puntland ayaa wax ka weydiinay bandowga la saaray shacabka puntland ku dhaqan dadka shacabkaa waxaa la gudboon dadka kan inay yidhaahdaan warba horta kaalaya waxaydan hayaa maxay yihin annaga waxba nama hayaan cabsanna mayno dhibna ma ogin shabaabna annagu kamana baqno shabaabna uma naqaano cid laga cabsadee haddaad idinku maxaad ka baqaysaan horta su-aashaas in la weydiiyo waa ku soo celiye waana waana waana waa su-aal lagama maarmaanana weeye marka ama inay yidhaahdaan war naga taga annagu waxaad sheegaysaan garan mayne oo waxa weeye annaga ma dan nooma haysaan danad noo haysaan sababto waxa weeye marka laleeyahay bandow marka laleeyahay dowladaha calmaaniga ahaa sameeya inay oo lagu yaqaanaa inay yidhaahdaan markii dhibaato soo daristo mataqaanaa oo la yidhaahdo dadka waxbaa ku dhacaya ama maxaan ku idhaahdaa dukaamadaa la jabinayaa ama dadka gabdhaha la afduubayaa ama maxaan ku idhaahdaa tuugaa jidha ama maxaa jidha oo la yidhaahdo dadweynaha loo baqo dadweynaha loo baqo ayaa dee lasoo rogaa iyadoo la rabo dadweynaha amnigiisa in la sugo laakiin reer puntland iyo dadka gaalkacyo iyo puntland degani cid alla cid aanagu ognahay ay ka cabsanayaan iyo dhibaato jidha midna ma jirto sida muuqatana hadda ayaganbaa dhibaataa ayagunbaa dadkii dhibaato ku samaynaya marka dadweynaha waxaan ugu baaqayaa war adhibaan ayaga ahayn idan ma haysa iska fujiya iskala hadla haddaan hadalku deeqina wixii deeqa kula kaca saasaan dhihi lahaa adeer moogta dadweynaha ugu baaqi lahaa xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dishay saraakiil uu ku jiro guddoomiyihii gobolka nugaal ee maamulka puntland iyadoo kuwo kalena dhaawacday saraakiil maamulkan ka tirsan ayaa sheegaya inaanay guryaha ka soo bixi karin oo ay ka baqanayaan in iyagana la dilo odayaal ku sugan magaalada hargeysa ayaa milatariga maamulkaas ku eedeeyey inuu dhulboob ku hayo odayaashanuu kulan ku yeeshay magaalada hargeysa ayaa waxa ay sheegeen inay ka cabanayaan milatariga maamulka somalilan oo doonaya inuu xoog ku qaato dhul ay ku lahaayeen magaalada hargeysa waxaana ay odayaashani soo bandhigeen caddeemo ay dhulkan ugu haystaan mid ka mid a odayaashan oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inaysan ka aqbali doonin dhulboobka ay ku hayaan milatariga maamulka somalilan haddii allaynaa naga qaaday oo ina shanaaqlow qaaday uu yidhi ayaannu ka hadlaynaa waxaan horta milatarigu qolada isxaaq beeraheeda mooyaane miyaanu beero kala aqoon iyo dhulkeeda miyaanu aqoon maxamed cali oday la yidhaahdo halkaa haddii la yidhaahdo jaamacadda shicir sameeye agteeda oo dadkigood iyo wax walba laga jaray way haystaan tii halkane lagu dhintay way haystaan ee warshadda ka midda agteeda ahayd iyo soodaanta haddii la yidhaahdo tanna waa kuwa ka hadlaaya nimanku horta dee ma dawlad hoose dhulka dee bixisa oo qorshaysa oo haddii alaydinkeeda danta guudgoysa dawlad dhan oo madaxweyne lehoo wasiiradeedii difaaca lehoo wax walba leh ma dhul bay dejin kari weyday nimanka oo aryaanahi inaanu sulaymanin somalilan waa afar isku gabowday aryee isma khiyaamayn karno waar milatarigow hortadee reeraha kalena soo weerara ma dhulka isxaquma ku soo yacaysaan waar annagu ma yeelayna sidan dowladda federaalka iyo maamul goboleeda dalka ka jira ayaa inta badan waxay isku dayaan in dadka rayidka ah ay dhulalkooda uga qaataan qaab xoog ah iyagoona adeegsanaya darayska ciidamada waxaa idinku soo maqan war ku saabsan ku dhowaad laba kun oo ruux oo maalin qura korona ku dilay maraykanka balse markaan waxaad ku soo dhowaataan xubinta ganacsiga waxaa soo jeedinaya weriye maxamed cali aadan تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي قصيدتي بدأتها مبجلا معظمي إلهنا نثني عليه خالقا
xubinta ganacsiga waxaan ku soo qaadan doonnaa sicirka suuqyada waaweyn ee dalka iyo sarifka lacagaha qalaad sicirka suuqyada waaweyn ee dalka maanta waxaan idinkugu soo gudbin doonnaa sicirkii ugu dambeeyey suuqa bakaaraha oo ah suuqa ugu weyn suuqyada soomaaliya saliid caddeeda haddaan ku horrayno waxaa maanta jirgaankeedii la iibinayay saddex iyo labaatan dollar sokorta loorkeedii kontonka kiilo waa saddex iyo labaatan dhibic toddoba dollar bariiska waxaa la iibinayaa loorkiisii siddeed iyo labaatan dollar halka burka loorkiisii uu suuqa bakaaraha ka yahay toddoba iyo labaatan dollar baastada nuuceeda loogu iibsiga badan yahay waxaa la iibinayaa kartuunkeedii lix dollar iyo bar makaroonida nuuca yaryar waxaa kartuunkeedii la iibinayaa lix dollar iyo bar timirta nuuceeda v i b da loo yaqaano waxaa maanta kartuunkeedii la iibinayay toban dollar iyo bar caanaha ankorka waaweyn waxaa kartuunkii la iibinayay boqol iyo laba dollar xilwa waa siddeetan iyo saddex dollar halka bahja uu kartuunkiisii suuqa bakaaraha ka joogo lixdan iyo siddeed dollar oomada haddaan eegno nuuceeda ugu wacan waa koob iyo toban dollar markaana haddaan u wicano dhanka suuqa sarifka waxaa maanta halkii dollar lagu beddelayay shan iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga ah boqolka dollar waxaa lagu qabanayay laba milyan shan boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah bixintuna waa laba milyan shan boqol iyo siddeetan kun oo shilinka soomaaliga ah intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa xubinta ganacsiga wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بمفردي أختمها مصليا على النبي الهاشمي قصيدتي بدأتها halka warkan dhegaystayaal uu idinkaga imaanayo waa idaacad islaamiga ah ee alfurqaan ku dhowaad laba kun oo ameerikaan ah ayuu korona ku dilay dalka maraykanka waxaa sii kordhaya tirada dadka ameerikaanka ah ee uu soo ridanayo cudurka koronafirus islamarkaana uu dilayo iyadoona dowladdu ay taag u heli la-dahay maareynta cudurkan afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay waxaa dalka maraykanka koronafirus uu ku dilay dad gaaraya ku dhowaad laba kun oo ruux iyadoona uu soo ritay kumanaan kale waxaana magaalada new york ay tahay midda ugu badan oo ay dhibaatadu ka taagan tahay tirakoob la baahiyey waxaa lagu sheegay in afar iyo labaatankii saac ee u dambeeyey uu korona maraykanka ku dilay dad gaaraya kun sagaal boqol soddon iyo sagaal ruux taasoo ka dhigaysa tirada dhimasho guud ahaan maraykanka laba iyo toban kun iyo toddoba boqol laba iyo labaatan ruux wuxuu sidoo kale saacadihii lasoo dhaafay soo ritay dad tiradoodu gaarayso sagaal iyo labaatan kun oo ruux iyo lix boqol iyo sagaal qof taasoo ka dhigan in tirada guud ee dadka la xanuunsanaya coronavirus gudaha maraykanka ay tahay saddex boqol sagaashan iyo lix kun laba boqol saddex iyo soddon qof donald trump madaxweynaha maraykanka oo aanan ku dhicin ka hortaga cudurkan uu allaha wato ayaa isla weynadiisa isku beddashay taagdarri waxaana uu weerar afka ah ku qaaday hay-adda caafimaadka adduunka sheegato isagoona ku goodiyey inay jarayaan taageerada uu siin jiray hay-addaas trump wuxuu ku eedeeyay w h o inay ka gaabisay maanta cudurka covid nteen islamarkaana ay si aanan wanaagsaneyn ula tacaamulayso la tacaalidda cudurka coronavirus warkii aad dhegaystayaal kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan oo inaga intaa